فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullah kulan wacan dhegaystayaal qodobadaad caawa ku maqli doontaan barnaamijka dhuuxa wareysiyada waxaa ka mid ah mas-uul ka tirsan maamulka puntland oo dowladda federaalk ku tilmaamay mid laga rajo dhigay oo taag daran muxuu u cuskaday arrintaas barnaamijka ayaad ku maqli doontaan sidoo kale dhuuxa wareysiyada waxaad ku dhegaysan doontaan sheekh cabdiweli muudey oo iskor istaagay hadal ku jiray barnaamijka guutada istishhaadiyiinta iyo geelanka soomaaliya oo uu xalay ka dhawaajiyey cali maxamed geedi ra-iisul wasaarihii hore barnaamijka ayaad ku maqli doontaan hadalkaas iyo sheekhaba maxaad kala socotaa horumarka waxbarasho ee jamaame sidee xilligan jamaame loogu bartaa culumta sharciga barnaamijka ayaad ku maqli doontaan dhegaystayaal waxaa kaloo aad barnaamijka ku dhegaysan doontaan cabdimaalig muuse coldoon oo ah suxufi iyo qadiib oo dhallinyarada ugu digey inay u dagaalamaan waxaan ahayn kitaabka allaah hadal uu jeediyey ayaad maqli doontaan sidoo kale waxaan idinsoo gudbinaynaa wararka caalamka iyo xubinta faa'iidada caafimaadka
هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي
waa hagaag marka hore waxaan barnaamijka ku bilaabaynaa wararka caalamka waxaana halkan ka soo jeedinaya cabdiraxmaan beder maxamed ciise aad baad u mahadsan tahay dufcada saddexaad maxaabiista wadaarsiga maamulka yuhuudiya kooxda muqaawamada falastiin ayaa maanta ka dhacay gudaha dhulka falastiin kooxaha muqaawamada falastiin ayaa maanta oo sabtiyaa sii daayay saddex ka mid ah maxaabiista ay gacanta ku hayeen oo dhammaantood rag yuhuud ah kadib munaasabad ballaaran oo ka dhacday gudaha magaalada khanyunis ee koonfurta marinka khaza waxayna dagaalyahanada alqasaamay hay-adda sidhiibka gaduudan ku wareejiyeen saddex maxbuus oo kale ah yardan biibaas iyo cawfar goobtii lagu wareejinayay maxaabiista ayaan ahayd meel si aadaal looga soo shaqeeyey islamarkaana boorarka lagu dhajiyey ku xardhanayeen sawirada hogaamiyaashii ku sheeday dagaalka marinka khaza oo ugu horreeya maxamed addaayif madaxii milatariga ee alqasaam muuqaalla qabsaday baraha kala duwan ee internetka ayaana waxay muujinayeen goobtii lagu wareejinaya maxaabiistu ay buux dhaafiyeen boqolaal dagaalyaan oo ka tirsan kooxda muqaawamada falastiin kuwaasoo ku laabisnaa dariska ciidamada milatariga ee muqaawamada islamarkaana si weyn u hubaysnaa tani ayaana waxay noqotay sawir si aada rucbi ugu beeray cadowga kana nixiyey dhammaan dulmi wadayaasha ku foogan marinka khaza maamulka yuhuudda ayaa waxuu dhankiisa xaqiijiyeen lagu wareejiyey saddex maxbuus magaalada khanyunis ee koonfurta marinka khaza ayaana waxay martigelisay xafladda lagu sii deynayay dufcadda saddexaad ee maxaabiista yuhuudda kuwaasoo gacanta lagu soo dhigay oktoobar toddobadeeda labada kun saddex iyo labaatanka dhanka maamulka yuhuudda waxa uu sii deeyey sabtidii maanta boqol siddeetan saddex ka mid ah maxaabiista muslimiinta ee ku xiran jeelasha yuhuudda xafiiska warfaafinta ee maamulka marinka khaza ayaana wuxuu xaqiijiyey in maxaabiista maanta laga sii deeyay xabsiyada yuhuudda ay badankoodu ahaayeen dad ka soo jeeda dhanka marinka khaza waxayna tir ahaan gaaraya ilaa ay boqol koo iyo toban ruux kuwaasoo la xidhay kadib howlgalkii ballaarnaya duufaanulaqsa kooxaha muqaawamada falastiin ayaana waray soo saareen goor sii horreysay waxay ku sheegeen in maxaabiista muslimiinta laga soo deynaya xabsiyada cadowga la geeyo isbitaallo caafimaad si looga daaweeyo tacdiibkii ay la kulmayeen intii ay yuhuuddu gacanta ugu jireen sabtidii maanta oo taariikhday ku beegneed kowga febraayo labada kun shan iyo labaatanka waxaa suurtagalay oo si nabadda ku soo idlaaday maxaabiista weydaasiga dufcadii saddexaad iyadoo xabsiyada cadowga yuhuudi ay ka xuruubeen boqol siddeetan saddex ka mid ah muslimiinta falastiin kuwaasoo dhammaantood ahaa kuwii la xidhay kadib oktoobar toddobadeeda maleeshiyaadka taageerada deg dega ayaa waxay maanta xasuuqaad u daran ka geysteen wilaayada alqartuum ee dalka suudan suuq ku yaala magaalada umudurman ee wilaayada alkhartuum ayay maleeshiyaadka loogu yeedha dacmu sariica ma rsf ka geysteen duqimaadu xoogan oo xagga cirka ah iyaduonay halkaasi ku dileen dadaad u fara badan oo rayda halka ay ku dhaawaceen kuwa kalaad u fara badan ilaa waridi lagu kalsoonaan karoo la hadlay saxaafadda ayaa waxay sheegeen in duqimaasi xushlimada ay geysteen maleeshiyaadka r s f ay ku dhinteen in ka badan konton iyo afar ruux oo shacab ah halka ay dhaawacduna intaa ka badan yihiin dhakhaatiir ka howlgala isbitaalka nawa oo la hadlay wakaalada wararka ee faransiiska ayaa waxay sheegeen in dhaawacyadu ay yihiin kuwa aad u tiro badan saacadba saacadda ka dambaysana la keenaya dhaawacyo hor leh dhanka kale ciidamada militariga suudan ayaa iyaguna duqiimo kala duwan oo xagga cirkaa ku beegsaday difaacyo ay ku sugan yihiin maleeshiyaadkan oo ku yaala deegaano ay ka mid yihiin rafaac iyo arbijiya oo labadooduba labaatan kilomitir dhanka waqooyi kaga beegan magaalada umudarmaan oo ay dhowaan gacanta ku dhigeen militariga alburhaan dagaalka ka holacaya dalka suudan oo ay kala hogaaminayaan cabdifataax alburhaan iyo maxamed xamdaan doqlo ayaa waxay waxayla adeeg soo gaarsiiyeen shacabka reedka ee dalkaasi ku nool iyadoona dhanka kale midaan ay imaanayso xilli uu xamdaan uu qiray in ciidamadiisa ay soo gaareen khasaare kala duwan diyaaradaha dagaalka ee dowladda ruushka ayaa waxay duqiimo khasaare kala duwan geystay ka fuliyeen dalka ukrain ciidamada dowladda ruushka ayaa waxay gantaalla ku weerareen magaalooyin ku yaala waddanka ukrain iyadoona ay halkaasi ku waxyeeloobeen dad aad u fara badan magaalo xeebeedka awdiisiya ee ku taala koonfurta waddanka ukrain ayaa waxay ciidamada ruushka ka geysteen duqiimo aad u xoogan waxaana la warinaya in halkaasi ku dhaawacmeen ilaa iyo toddoba ruux halka sidoo kale uu burbur xoogan soo gaaray xarunta taariikhiga ee awdiisiya guddoomiyaha magaaladan ayaana wuxuu bartuu ku leeyahay telegramka ku soo daabacay in toddoba ruux ay ku dhaawacmeen weerarka ay fuliyeen diyaaradaha dagaalka ee dowladda ruushka mar uu wareysi siinaya telefishinka dalka ukrain ayaana wuxuu sidoo kale ka dhawaajiyey in magaalada ay ku soo dhicin ilaa iyo saddex gantaal madaxweynaha dalka ukrain valadimir zelaliski ayaana wuxuu dhankiisa sheegay in dowladda ruushka ee si ula kaca u duqeynayso goobaha ay dadka reedkaa degan yihiin magaalada awdiisiya ayaana waxay hore sidan oo kale u martigelisay duqiimo xoogan oo kaga imaanaya dhanka dowladda ruushka dowladda venezuela ayaa waxay sii daysay maxaabiis amerikanna oo ay gacanta ku haysay madaxweynaha maraykanka donald trump iyo nicolas madera ayaa waxay isku afgarteen in dowladda venezuela ay sii daysay lix ka mid ah maxaabiista amerikaanka ee ku xidhan xabsiyada dowladda venezuela wadahadalka dhex maray trump iyo nicolas madera ayaa waxaa sidoo kale looga hadlay sida uu trump ula dhaqmi lahaa dadka u dhashay dalkaasi ee qaxootiyahaanta u jooga dalka maraykanka sida muuqatana madaxweynaha dalkaasi venezuela ayaa wuxuu ka cabsi qabaa in dadkiisa loola dhaqmo sidii maraykanka looga soo saaray muwaadiniinta baraazil iyo colombiya oo kale xoogaha ayaa waxay sidoo kale tilmaamayaan in labada dhinac ay isweydaarsan doonaan maxaabiis fara badan oo ay kala hayaan kuwaasoo iskugu jiro kuwa dhoofiya daroogooyinka iyo kuwa geysta falalka dembiyada dhexdhexaadka arrintan ayaana waxaa lagu tilmaamayaa inay tahay mid sii xoojinayso xidhiirka u dhexeeya trump iyo maduro ugu dambayntii tobanaan iskugu jira dhaawacyaya bukaana ka tirsan shacabka reer khaza ayaa howla caafimaad loogu qaaday dalka masar wasaaradda caafimaadka ee maamulka qidaaca khaza ayaa waxay ku dhawaaqday in konton ruux oo bukaanna u badan caruur iyo korjoogayaashooda ay ka tageen khaza iyagoo sii maraya marinka rafax ee ku yaala soodin beenaadka u dhexeeya marinka khaza iyo waddanka masar macbarka rafax ayaan la furay sabtidii maanta tan iyo bishii meeye sanadkii tegey agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka iyo maamulka khidaaca khaza ayaana waxuu sheegay in konton caruura iyo bukaana ay ka tageen khaza iyagoo sii maray marinka rafax si loogu daweeyey isbitaalla ku yaala masar iyadoo lagaanba qaadaya heshiiska xabad joojinta ay wada sixideen kooxda muqaawamada falastiin iyo maamulka yuhuudda basas ay la socdeen bukaanada dhaawaceed iyo ehladooda ayaanba baxay kadib markay iskugu tageen isbitaalka shifa oo ku yaala magaalada khaza iyo isbitaalka naasida ku yaala magaalada khanyunis ee koonfurta marinka khaza arrintan ayaana waxay tahay qodobaday ku wadeeshiiyeen maamulka gumaystaha yuhuudda iyo kooxaha muqaawamada falastiin iyadoona qodobadii heshiiska uu ka mid ah in yuhuudda ay fasaxdo konton ruux oo bukaan ah iyo konton dhaawacyaa maalin kasta marka lagu dal saddex ruux oo raacaya mid kastoo iyaga ka mid ah wararka caalamka dhegaystayaal caawanaga intaa
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم qeybaha hore ee barnaamijka ayaan tallaabsanaynaa sheekh cabdiweli cabdulaahi muudi ayaa ka jawaabay hadal uu sheegay cali maxamed geedi hadalkaas oo ku baxay barnaamijka guutada istishaadiyiinta xalqadiisa labaad ee xalay balse marka hore aan milicsano hadalka geedi dalka lama kala laha waa la wada leeyahay aniga sidaasay tahay in qof lagu xadgudo ma rabo aniga kii kitaab akhrisanaya iyo kii kiniisadaada aniga muwaadin hadduu yahay shaqo qaranaan ka rabaano intaa xataa dadkeenu ma garan karaan hogaamiyaal ay dhab ka tahay dowladnimada soomaaliyeedna weli waa yaryihin farakutis waay farakutriskana waa lala diriro hooya xasan sheekh hadda meeqa meeqa meeqa meeqa faraqa laga haystaa ya ma badno dastuurkii u bedelaa eh, dastuurkii u ku dheelaa eh, dadkii u laynaa war waxaan haddii aan la laynin kaasi wuxuu ahaa cali maxamed geedi haddaba waryaheena maxamed sheekh cali ayaa la kulmay sheekh cabdiweli cabdulaahi muudey isagoo wax ka weydiiyey arrintan waraysiga wuxuu u dhacay sida tan sheekh cabdiweli cabdulaahi muudey kusoo dhow warbaahintii islaamiga ah heer furqaan intaa kadib ma dhegaysatay qeybta labaad ee barnaamijka guutada istishaadiyiinta iyo geylanka soomaaliya haddaadse dhegaysatay waxaa ku jiray cali maxamed geedi ra-iisul wasaarihii hore warkiisa maxaa kaga baxay
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأن كدوها إذاعة الفرقان waan dhegaystay barnaamijka guutada istishhaadiyiinta iyo geelinka soomaaliya waan dhegaystay xalay oo sabtiya qeybteedii labaad warkii cali maxamed geedi intaanan u gelinna horta aad baan ugu faraxsannahay waxaan ugu faraxsannahay istishhaadiga eh, in istishhaadiye la galo waa camal aada u qiimi badan waana camalka eh, mirihiisa ugu horeysa ama waa safka ugu horeeyo waana camal looga dayanaya raggii saxaabada ahay ee qiimiga badnaa waana camal aada loogu faraxsan yahay eh, eh, ilaahay fadligii iyo manigii marka cali maxamed geedi warkiisa waxaa iiga baxay waxa uu yidhi dalkan lama kala xigo gaal iyo muslimba yacnii waa loo siman yahay anugu shaqaan rabaa huu yidhi shaqo waa hadda un gaal noola soo diro murtada weeye cadowna caamil u ah ee mana sinna ilaahay siduu qur-aanka ku sheegay afanajcalu lmuslimiina kalmujrimiin qur-aanka waxa ilaahay ku sheegay inaysan sinnayn muslimiinta iyo kuwa dembiyada waaweyn la yimid ee gaalada ah inaysan dunida ku sinnayn aakhirana aysan sinnayn ilaahay baa noo sheegay tabaaraka wa tacaala marka isaga laakiin wuxuu yidhi waa ii siman yihiin soomaali oo wadaniniman ka fiirihaynaa waxaana fiirihaynaa wadanka waana wada deeqaa gaal iyo muslimba annaga marka waa kala baxsan oo mabda'a diiniyadana kala saaray muslimiin haddaan nahay ilaahay jalla wacala wuxuu noo sheegay gaalada inaan ka sarrayna baa ilaahay noo sheegay oo iimaanka iyo caqiidada inuu rumaysannaha waxay tahay waxaan caqiidaysannaha inaan ku noolaanno oo islaamnimada ah kuna dhimanna haddaan dhimanayno cadowga horarka ah ee gaalada asalka ah iyo kuwa murtadiinta ah oo min bani jaldatina ah inaan col iyo cadaawo naga dhexayso oo meesha waxaa ka muuqanayso masalatu lwalaa walbaraa in la baraa'a qaato albaraa'atu min ashirki wa ahliina waa caqiidatu ahlusunna waljamaaca marka ma sinin annaga iyo gaalo birtaa naga dhexayso colaytan iyo naceeb baa naga dhexeeyo ilaa xataa tu'minuu billaahi waxda ay towxiid ka rumaynayaan xaqana ay ka qaadanahayaan marka warkiisa waa ninkii ugu horreeyey ee soomaaliya amxaara kusoo hogaamiyey waaga cabdulaahi suu la socday calimaxamed geedi waa la yaqaanaa ee ummadda xasuuqay ee amxaara kusoo hogaamiyey ee ummadda baabi'inteeda u istaagay ayuu ahaa ninkaas isaga ah haddana waatuu xasan murtad ku goobaabinahayey ee, in ee, yacni ay dhahayay ee, dadka waa la laynahayaa ha xasan lagu heestaa iyo dastuurkaa la bedelahayaa in la laayo dadka inaysan waxba la ahayn oo xasan dadku siduu u xasuuqay xataa dadka qubuuraha jooga ka nabadgeli waaye oo dhintay waa hore inuu soo qufay ummadda uu bare kacshay dhaqaalahoodii baaba'shay ummaddii uu baabi'inahayo deegaanadooda ku heesto isagana kaniisada uu kusoo kara waa la ogyahay xasan murtad kullu daalika waxay tusinaysaa cadowga horarka ah ee noola soo dira kuwa caamiliinta u ah inay nooga daran yihiin kuwa asalka ah ee gaalada ah lianna gaalada asalka iyo kuwa murtadiinta murtadiinta waxa weeye waa kuwa anaga na yaqaano nala dhashay ilma adeer nala ah forbontifef wax loogu qeybiyey soomaalida dhex galay dhibaateynteedana u taagan iyo ummadda inay baabi'iyaan barakiciyaan waa inay baraa'a qaateen oo mabda'ooda caqadiga iyo islaamnimada ay difaacanahayaan wamaa naqamuu minhum ilaa an yu'minuu billahi alcasiizi alxamiid marka cali maxamed geedi warkiisa waxaa nooga baxay dadku waa wada shaqayn baa naga dhexayso kufriga ha la wada qaato ayuu u jeedaa laakiin kufriga iyo gaalnimada horena u diidnay barnaamijkan hadda loogu magacdaray guutada istishaadiyiinta ee labada kun iyo lixda walaalkii cabdisalaan ee soo bilaabay ilaahay ha barakeeye waa meeshii ugu qiimiga badneed ee camal bidaayadii haddana marka loo fiirsho xilliga amxaaradu ay soo gashay baydhamana ka dhacay ilaahay walaalkaa shahaadadiisa ka aqbalay bidaayo fiican noo bilaabay maktabka guutada istishaadiyiintana wax badanay hadda noo furteen ilaahay fadligii barnaamijkan aad baan u bogaadihaynaa idaacadda alfurqaan ay diyaarisay waana wax itusi oo itaabsi ah lana wada arkahayo waxqabadka ay qabteen maktabka istishaadiyiinta ilaahay ha barakeeyo
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم hagaag cabdifataax cabdinuur oo ah wasiiru dowlaha madaxtooyada maamulka la baxay puntland ayaa sheegay in laga rajabeelay dowladda federaalka ayna tahay dowlad taag daran wuxuu hadalkan ku soo aadayaa iyadoo weli ay kala tagsan yihiin dowladda federaalka iyo maamulka la baxay puntland oo diidan siyaasadda xasan sheekh maxamuud waxaad og tahay in dadka soomaaliyeed guud ahaanba ay ka niyad jabeen amaba ay ka rajab beeleen dowladdan dhinac kasta oo la rabay inay shaqo uga qabato waxaad aragtaa dalkii inuu kala tegay oo kala dhaqaaqay waxaad aragtaa in dhammaan mandatekii dowladdan laga filayay inay qabato in uun ay hadda khasaare yihiin waxaad u arkaysaa in siyaasiyiintii soomaaliyeed runtii la rabay inay kaalin firfircoon ku yeelato dhammaan waxaad sheegayso in ayaga laftarkeedu hadda dee ay dowladdii gacmahaas ku laalaabanayaan oo hadda badbaada two xamar laga shaqaynayo sidii ay mar kale usoo isbixi lahayd dee waxaan anigu dareensanahay in wax hadda badan oo laga filan karo dowladdan inaysan jirin waana ka xumahay in shacabka soomaaliyeed oo ay ka mid yihiin kuwa puntland iyo jubbalandba inay inay inay ka niyad jabeen amaba ay ka rajab beeleen tamardarida iyo waxqabad la-aanta dowladdan فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم
markan waxaad ku soo dhowaataan xubinta faa'iidada caafimaadka waxaana soo jeedinaya doctor maslax oo ka tirsan isbitaalka guud ee kunye barrow
أنا باسم الشافي أرقيك من كل سقام يؤذيك بيميني أمسح ما تشكو وبعمر الباقي أفديك وأتمتم دمعا ودعاء يرعاك الله ويشفيك وأتمتم دمعا ودعاء يرعاك الله ويشفيك لا بأس عليك ولا وجعا أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد ee, babaayga ee, ama miraha babaayga ayaan caawa xalaqadeen ku qaadan doonaa Ee, miraha babaayga ee, waa- wuxuu ka mid yahay fruitiska ama mirihii aan kasoo sheekeynayna xalaqaadkeeni Ee, babaayga run ahaantii ee, waa maado oo caafimaad badan oo siiso jirka baniaadamka islamarkaasna nafaqooyin uu jirka ka helo oo wax badanna faa'iido u leh jirka baniaadamka insha allahu tacaala Ee, faa'iidooyinka marka ay u leedahay jirka baniaadamka maadadan ama mirahan babaayga ee, runtii wuxuu nadiifiyaa maqaarka finanka ayuu kala dagaalamaa Ee, waxaad dareemi kartaa in laga soo sameeyo saabuuno badan laga soo sameeyo ee, kuwaasoo baabi'iya nabraha jirka baniaadamka Ee, sidoo kale maadadan babaayga waxay ka kooban tahay l arginin maado la yiraahdo taas oo muhiim u leh ee, male fertilityga ee, dhalmada ragga oo ayay mataqaanaa kor u qaadaa Ee, islamarkaasna waxay u fiican tahay ee, wadnaha caafimaadka wadnaha ayay u fiican tahay Ee, qofka hadduu qaato daawooyin antibiotic ah ee, islamarkaasna uu isticmaalo babaay waxaa la yidhaahdaa antibiotic kale waay babaayga Ee, intii daawada ay baabi'isay intii ka harsanayd ayuu dhammaystiraya ayaa la yidhaahdaa wuxuu la dagaalamaa bakteriyada waa antibacteria wuxuuna burburiyaa bakteriyada iyo jeemisyada ayaa la yidhaahdaa Ee, babaayga wuxuu u fiican yahay cudurro badan oo ku dhaca dheefshiidka baniaadamka Ee, wuxuu horumariyaa dheefshiidka wuxuu la shaqeeyaa xibnaha muhiimka caloosha ku jira sida ganaca iyo mataqaan isbiliinka iyo caloosha wuxuu sidoo kale qeyb weyn ka qaataa la dagaalanka kansarka sidoo kale wuxuu mataqaanaa caawin uu ku sameeyaa inuu kor u qaado firfircoonida jirka bani aadamka qeybihiis kala duwan organiska sidoo kale wuxuu kaalin weyn ka qaataa babayga ilaalinta maqaarka ama daweynta cudurada ku dhaca maqaarka inuu bedelo islamarkaasna si dhaqsa ah u bogsiiyo wuxuu sidoo kale kor u qaadaa dheefshiidka sidaan soo sheegnayba xagga haweenka wuxuu fududeeya socodka caadada wareega dhiigga doorka u imaada haweenka ayuu fududeeya xanuunkan ka yareeya sidoo kale wuxuu la dagaalamaa caawuga ama infectionada jirka ku dhaca ama infilmationada ku dhaca sidoo kale wuxuu ka hortagaa sokorta ayuu ka hortagaa sidoo kale wuxuu ka hortagaa dhibaatooyinka maqaarka soo gaara sidaan sheeg skin damageska waxyaalaha finfinanka ee nabraha soo gaara ayadoo ka hortagaa sidoo kale waa anti acid wuxuu la dagaalamaa acidka ama acidka jirka ku bata gaaska oo kale taas ayaa keenaysa inuu caawiyo marka dheefshiidka wax badan uu ka qabto islamarkaasna wuxuu u fiican yahay dadka caloosha laga hayo calool fadhiga mirahan babayiga sidoo kale mirahan babayiga wuxuu bixiyaa xaddi badan oo maadada botassiumka ah taas oo u fiican inay la dagaalanto dadka dhiigkarka qaba ama hat blood pressureka qaba inay la dagaalanto sidoo kale waxay furtaa xididada dhiigga ayay furtaa dilation ku samaysaa qulqulka dhiigga sidoo kale waxay fududeysaa jirka inay kasoo saarto biyo badan sida anti daawooyinka dureticska la yiraahdo biyo badan inay jid kasoo saarto oo qofka saas uu markaasi ku sameeyo inuu kaadi badan uu bixiyo ama jirkiisa qashinsaar badan uu sameeyo sidoo kale waxay ka hortagto cudurka la yirahdo scarvi ama cudurka keena vitamin deficiency ka yimaado scarviga la yirahdo khaasatan vitamin c-ga ayay ka hortagtaa maadadan ama babayigan vitamin c sidoo kale wuxuu kor u qaadaa babayiga systemka immunity-ga ama dhis habdhiska immunity-ga asoo yareeya jirooyinka soo wajahana immunity-ga wax kastooo cudura ama jira a soo wajahana hoos u dhiga waxaa sidoo kale ku jirta maado badan oo calcium iyo phoshoros ah kuwaasoo oo la yaqaano inay kaalin weyn ay ka geystaan dhiska lafaha iyo ilkaha iyo jirka bani aadamka sidoo kale wuxuu leeyahay babayiga maado oo dejisa jirka bani aadamka oo sedative ah taasoo murqaha iyo mataqaana relax ku samaysa oo dibcisa hoogaha dejisa maskaxda iyo murqaha dhammaan sidoo kale waxaa qani ka ah maadadan carbohydrateska ama enerjiga tamarta taasoo kor u qaada dhaqdhaqaaqa iyo awoodda iyo tamarta qofka bani aadamka uu sameeyo qaabka marka loo isticmaalayo babayga eating tipska ama sida loo qaadan karo waxaad isticmaalaysaa babayga markuu bislaado ayaa la isticmaalaa sideedaba babayga marka waxaa loo isticmaalaa laba arrin in la bisleeyo asoo bisle la isticmaalo iyo in oo mataqaanaa babayga lagu daro caano lagu daro saas lagu bisleeyay labadaas siyaabood baa loo isticmaalaa aad iyo aada umahadsantihin لا بأس عليك ولا وجعا أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء واستبشر ما داء إلا وله مهما اشتد دواء واستبشر ما داء إلا وله مهما اشتد دواء
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم caawa sideeddii iyo barkii fiidnimo waxay warbaahinta alfurqaan sii deysay barnaamij muhiim ah oo la yidhaahdo jamaame magaaladii tacabka iyo tacliinta waxaa diiradda lagu saaray tacliinta qeybo ka mid ah waxaan idinsoo gudbinaynaa tusaalooyin iyo macluumaad uu wariyaheenna maxamed daahirka bixinayo arrintaas في بحر عمرك فلتجدف جاهدا إن الجمود على العلا لن يحمل sida ay ii sheegeen dadka muddada fog ku nool magaalada jamaame waxa ay magaaladan caan ku tahay barashada diinta islaamka si gaar ah xifdinta qur'aanka kariimka oo carruurta ay bartaan iyagoo aad u da'yar taariikhda ifaysa ee ku saabsan waxbarashada qur'aanka kariimka ee magaalada jamaame waxaa laga dareemayaa xalaqaadka masaajidda ah oo dadka soo xaadira intooda badan ay horay u soo barteen qur'aanka kariimka waxaa la xasuustaa in masaajidda magaalada jamaame iyo dugsiyada qur'aanka kariimka iyo goobo kale ay ahaayeen goobaha lagu barto qur'aanka kariimka markii xarakada shabaabulmujaahidiin gacanteeda ay soo gashay magaalada jamaame waxaa xoogaystay barashada qur'aanka kariimka iyo kutubada kale ee diinta islaamka ah sida uu inoo sheegay cabdow bashiir oo aan kula kulmay masaajidka alnuur oo uu ka socday tafsiirka qur'aanka kariimka xilligaasna uu ka mid ahaa xerta dhegaysanaysay
horta degmadan jamaama waxay caan ku tahay waxbarashada xagga diinta weligeedana waa jiri jirtay intii walaayadda islaamka timidina waa la sii xoojiyey aad baa loo waxbartay diintana aad baa loo xoojiyey magaaladan caanna waxay ku ahayd xafidinta qur-aanka alkariimka dad badan oo ka soo baxay magaaladan oo ku dhashay ayaana ka tirsan walaayadda islaamka ilmaha iyagoo yaryar oo shan jira qur-aanka la geyn jiray waxbarashadana waa ku fiicnaayeen diinta islaamkuna waa ku fiicnaayeen kadibna ardayda markii sideed jir sagaal jir ay yihiin iskoolaa jiri jiray iskoolka la gen jiray gaar ahaan iskoolka masaarada dowladdana iskool ay lahayd mar intiian iskoolka lagu geynin ka hor ninkan tarbiyatu diin islaam wadanin fasal ma la fadhiisan jirin ninkii tarbiyat diinta islaamka ku fiicanna nidaamkiisa la fiirin jiray iyo aqoontiisa fasirka labaad iyo saddexaada la fadhiisan jiray haddana waaba ka sii fiican tahayba hadda walaayadda islaamka siday u timid wiilal yaryar ayaa khatiib ah xadiidkana barteen qur-aankana barteen tawxiidkana barteen annagana waqtigayni muddo ilaa labaatan sana ku baran jirnay hadda dhallinyarada hataa annaga naga dambeeyey si walaayadda islaamka ay u timid wiilal yaryaraad arkaysaa tawxiidka iyo xadiidkaba kor ka haya iyo tafsiir alqur'aan alkariim yar iyo weynba jamaame waxaa loo dhaqaaqay tacliinta marka laga baxo salaada subax waxaa masaajidda magaalada si toos ah kaga bilowda duruus iyo kutubo kala duwan oo ay ku xiran yihiin dad aad u badan markan dukaday ayaan ku yara hakaday masaajidka alnuur oo ka mid ah masaajidda ay ka socdaan duruusta markiiba waxaa goobtii ii dhoweyd soo fadhiistay sheekh faarax shariif oo ka mid a culimmada diinta islaamka shiikhu noloshiisa inta badan waxa uu ku qaatay fidinta diinta islaamka ah waxaana uu ka mid yahay culimmada magaalada sheekh faarax waxaa hareerihiisa fadhiya xer ku xiran oo u badan ganacsato odayaal iyo dhallinyaro kolka ay cashir ka qaateen oo loo dhammeeyey ayaan ardayda ka codsaday inay ila hadlaan oo ay iga warbixiyaan kitaabka u dhammaaday iyo kan u bilowday suldaan cabdisalaam cismaan yaa hogaamisa beesha sare waxaa noo soo dhammaaday kitaab caqiida ah weliba gabaya oo manduuma manhajulxaq fi lcaqiida walakhlaaq ayaa noo soo dhammaaday intii aan ku guda jirnayna ilaahay wuxuuna waafijiyey inaan wada xaadirno beydkan ilaahay kutubo badanna waa soo qaadanay oo sheekhu kheyraalaasi in badan ku dadaalay inuu macnaha un dadku intii karaankiisa wax gaarsiiyo intii ilaahay waafijiyeyna waa un joogtay ilaahay inta maqanna ku soo taxo insha allahu tacaala kitaabkaas waa manduumatu daaliyana waa la yidhaha haddana waa noo dhammaaday haddana waxaa gudagelinaa kitaab kale maanta haddana oo bilaabmay asina darsiga koowaad aan ka qaadanay haddii aan wax ka akriyo وفيا سائلا عن منهج الحق يبتغي سلوكا طريق القوم حقا ويسعدا تأمل هداك الله ما قد ندمته تأمل من قد كان للحق يقصده شيخ حليه فيا سائلا متك السؤال يو عن منهج الحق منهجك حقا كوي سؤال يو يبتغي حال يدونيان سلوك طريق القوم قوم ودديسه dhaqankooda xaqan dhabhaan u doonayo wayascadu kuna liibaanayow ta'amal fiiri hadaaka allaah allah kugu hanuuniye maakii qad nadamtu aan taxay ama tiriyey oo gabay anaa u tiriyey ta'amula man qof fiirintiisa fiiri qofkaasu qad kaana ahaada lilxaqi xaqa yaqsidu xaal uu raadinayo insha allahu tacaala
waayahay suldaan cabdilaan masaajidda magaaladan waan ku wareegay maalmihii lasoo dhaafay duruus kala duwan tafsiirka qur-aanka kariimka ayaa ka socda dadka safka hore ku jira ee ka muuqda waa indhihii bulshada sida odayaasha dhaqanka ganacsatada maxaa u sabab ah inaad kaalin iyo door lixaad leh ka qaadataan barashada diinta oo ummaddii aad hogaaminayseen haddana aad dhankii kheyrkana uga horeysaan oo safka hore aad ku jirtaan
jasaak allahu khayran insha allahu tacaala horta wax walba waxaa waaye ilaahay xaggiisa ay ka aadaan awood annaga aan leenahay oo maanta aan meel ku istaagnay ma laha intaa yar aan macnaha anagu hadda weliba dadka ugu liitay in aan ku jirna aan qiyaasaynaa waa awood rabbaani ah ilaahay intuuna waafajiyey falidaalika haddana waa waxaan nahay dad islaam ah mar walbana waxaa waaye haddii aad bulsho hogaaminayso ama ummadda aad ku dhex jirto laga bilaabo qoyska ilaa iyo qoomka qoomiyadda aad hogaamineysaba waxaa waaye waxa maanta aan ku dhaqmayno ku hogaaminayno diin wa diintana haddii aadan fahmin aadan baranin dad uun ku hogaamin kartid marka si dadkii jahliga iyo baadida iyo dalaalka lagu saaro danta waxay kuu gelinaysaa in adigana aad macnaha faa'iidaysato cilmigii diiniga ahaa si ilaahay wuxuu raalli ka yahay oo adigana macnaha ummaddiina aad ugu dhaqdo adna aad ku dhaqantid marka annagoo naftaanada ka bilaabayno waajib ilaahay na saaro waa inaan baranno kitaabka ilaahay بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد إلهي تبارك وتعالى يا كوم هذا مساجد كدرسي هذا قروح بدن باكس عضا دروس تيضا واسكا متواتر مركا كتاب كما ضمن بدا هاي هذا دم هذا منهج الحق سي بلو يسي هل عشرين ويقه الريان وملاينا يا من لسو كوسدي إلهي هذا نوص عضا إلهي فضلي سيالي لواتنكي بشن بونا قدم هذا بشة تطبات كون أفر بولا فرتن يلح معنطو عدي تاريخ لبا أي تهاينا وحا بلوضي منظومة لحائية marka waa ilaahay fadligii waa barasho aada u qurux badan oo aadna u fiican baa la dhigi karaa reer jamaal maanta inay heleen qof kastoo qeyro diineed leh hade markuu arkana wuxuu aada u jeclaanayaa inuu kusoo biiro un marka sidaasaan maadaama martina aan ahayn darsiga iyo wanaagga u socdo aan aragnayna khayr iyo wanaag badan baan kala kulannay xigtana waxaan u dardaarmayaa insha allahu tacaala in ilaahay tabaaraka wa tacaala uu barakeeyo جهدك يا دلالك أي وضان أي سي وضان بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله فيا سائلا عن منهج الحق يبتغي سلوك طريق القوم حقا ويسعد تأمل هداك الله ما قد نظمته تأمل من قد تأمل من قد كان للحق يس- يقصد نقر بأن الله لا رب غيره إله على العرش العظيم ممجد ونشهد أن الله معبودنا الذي نخصصه بالحب ذلا ونفرد فلله كل الحمد والمجد والثناء فمن أجل ذا كل إلى الله يقصد تسبحه الأملاك والأرض والسماء وكل جميع الخلق حقا وتحمد تنزه عن ند وعن كفء تنزه عن ند وكفء مماثل وعن وصف ذي النقصان جل الموحد ونثبت أخبار الصفات جميعها ونبرأ من تأويل من كان يجحد فليس يطيق العقل كنه صفاته فسلم لما قال الرسول محمد هو السمد العالي لعظم صفاته وكل جميع الخلق لله يصمد علي على ذاتا وقدرا وقهره قريب مجيب بالورى متودد متودد هو الحي والقيوم ذو الجود والغنى وكل صفات الحمد لله تسند saacaddu waxa ay wax yar sii dhaaftay laba-iyo toban saac iyo daqiiqado darsi labaad ayaa masaajidka ka bilowday waxaana xilligaasi aan ku qiyaasi karaa in ay ku beegnayd laba-iyo tobanka subaxnimo darsiga labaad ayaa hadda bilaabanaya arday hor leh ayaan ku dhex arkayaa masaajidda kuwaas oo la soo baxay kitaabka loo akhrinayo waan la dhagaysanayaa kitaabka waana sugayaa insha allah ilaa laga dhammeeyo kitaabka kadibna mikrofanka ayaan la dhex qaadi doonaa ardayda oo ay iiga muuqdaan ganacsato dhallinyaro iyo odayaal si aan u ogaanno dareenkooda ku aadan waxbarashada ay haystaan في بحر عمرك فلتجدف جاهدا إن الجمود على العلا لن يحملك waa hagaag darsigii baa soo dhammaaday uu akhrinayay mid ka mid ah culimmada magaalada lagu soo kordhiyey markii la kala jaray labada wilaayo ee jubbada hoose iyo jubbada dhexe ardayda ayaan waraysanaya waxaan ku bilaabayaa qofkan الحمد لله رب العالمين نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد إن شاء الله تعالى هرت مقالة دعوة آد آد فربضان أيا كسعودة gaar ahaan anaga cashirooyin oo mutawaatir ah ayaan qaadanaa ilaa iyo sanadka dhan ayaan qaadanaa sanad kale ku dhammaan kara cashir oo macnaha kala joojin ah ma jiro dhowr kitaab oo horaan aan usoo dhammeena waa jirtaa laakiin hadda kitaabada aan qaadano waxaa ka mid ah sida qiraa'e qur'aan tafsiir iyo duruusul muhima kitaabka la dhaho saddexdaa kitaab ayaan qaadanaa xiligan hadda aan fadhin oo laba iyo tobankii subaxnimo ayaan soo gelaynaa cashir baa naga horeeya bacda salaad subax cashirkaa markuu dhammaado kadib ayaan anagana laba iyo tobankii aan soo xaroonaynaa ilaa iyo halka sac cashiraan qaadanaa walaal magacaada cabdiraxmaan waxaan ahay ganacsato halkan maxaa ku qaadataa halkan waxaan ku qaataa duruus oo qur'aan oo taxfiid iyo tafsiir ayaan ku qaataa duruustan ka hor ilaa meeqa idiin socota hadda waxay socotaa laba bilood oo kale ayay socotaa sida hadda oo maamulka gobolkana loo soo bedelay maasha allah macalimiin tayo leh iyo waxbaa la keenay cabdiqaadir cumar shariif nooga waran bal xalqadan u fadhino maxaad ku qaadataa waxaan ku qaadanaa ee subaxdii hore tafsiirka qur-aanka kariimka oo laga soo bilaabayo hoos oo haddaan marayna juska labaad iyo tasxiix qur-aan kariim kitaabkan duruus muhiima licaamatil umma ayaan ku qaadanaa subaxdii farqiga u dhexeeya waxbarashada magaalada jamaam hadda iyo xilligii hore ka hore maxaa noogu sheegi kartaa wallaahi farqi weyn baa u dhexeeya waayadii hore waxay ahayd iska degmo casharaad laakiin way ka socdeen laakiin sidii hadda xoog loo saaro miyaysan ahayn laakiin hadda sidii ilaahayda ay usoo laabatay oo gobol lagu dhigay daraasaadkii oo la xoojiyey haddii ay noqon lahayd ganacsatada ardayda madaarista magaalada ku yaala kulli farqi weyn ayaa maaragtay ayaa u dhexeeya sidii hore iyo hadda caruurta iyo dadka waaweyn ayaad ku dhex arkaysaa masaajida iyagoo dhagaysanaya duruusta iyo kutubada ay luqadooda ugu akrinayaan culimo horay u joogay magaalada iyo kuwo kale oo lagu soo biiriyey fadliga ku jira barashada qur-aanka kariimka iyo xifdintiisa ma ahan wax lagu soo koobi karo hal barnaamij oo keliya balse dulucdeenna waxa ay tahay inaynu dhiiragelinno dadka diinta baranaya ee reer jamaame waxaana ka cudur daaranaynaa xalqa kasta oo soddon daqiiqa ka kooban in aynaan ku soo koobi karin waxyaabaha wanaagsan iyo khayrka ka socda magaaladan سراج الوحي فينا ناشرا نور الكتاب مبددا ليلا حلك ما كنت ياتى للكتاب محطما ترضى الجلوس تكاسلا من mid ka mid a culimmada diinta islaamka ee magaalada jamaama soo gaaray aadna u nuuriyey magaaladan waxa uu hadda cashirka tafsiirka qur-aanka kariimka ka akhriyaa masjidka alnuur darsiga ayaa bilaabanaya laba iyo tobanka duhurnimo ama lix saac qof weliba sida uu u yaqaano si loo fahmo aayadaha iyo macnahooda waxa uu shiiqu bixiyaa dadaal kasta oo xertiisa uu ku fahamsiin karo qur-aanka kariimka masaajidka ayay reer jamaama aad u soo camiraan si ay u dhagaystaan tafsiirka qur-aanka kariimka qaar ka mida odayaasha dhaqanka ee qabaa'ilada hogaamiya ayaa safka hore ka ah dhagaysiga tafsiirka carruurta ayay sidoo kale kaalintooda muuqataa oo tafsiirka ku xiran inta uusan wadaadku bilaabin cashirka waxaa ardayda laga dhagaystaa cashirka kan ka horeeyey marka cashirka uu dhammaaday salaadana aan la gelin ayaan dalbaday inay ila hadlaan qaar ka mida odayaasha dhaqanka iyo dhallinyarada ku xihan darsigan xaaji xasanow maxamed cumar xaaji xasan maqsanaa jirta toddobaatan sana jir ah waxaad ka mid tahay xerta in ku xihan tafsiirka ha xaaji nooga waran bal sidee u aragtaa in halkan tafsiirka qur-aanka kariimka lagu akhriyo bal dareenkaada alxamdulilah si fiican aanu u arkaa haddii waa noo socdaa kitaabka adiga suuratu rabbinaasan kasoo bilaabna haddina waxaa marayna suuratulburuuja maraynaa alxamdulilah waa noo socdaa maalin ma naga baaqinin jimcaha iyo khamiista mooye ka waran dadka ku xihan aboosta waay iyagana waa joogaan ardayaa joogto yaryaro badan odayaalaa joogaan madaxaa joogta oday oo naqoodaa joogaan qaarkooda si fiican su socdaa kitaabka masaajida dhan kitaaba ka socdan masaajidkan socdaali shariif faaraxa ka akhriya duhuurkii tafsiirka ka socda maqrabkiina nin kala wax ku akhriya waa socda masaajida dhammaantood waxbarasha waa ka socda aad iyo aad haa isbedel fiican ala dareema bismillahi rahmaan raxiim magacayga waa isaaq cabdullaahi cabdi odayaashaha oo ku xiran kitaabka tafsiirka qur-aanka kariimka tafsiirka waxaa laga soo bilaabay birabinaas haddana wuxuu maraya suuratulburuuji si fiican u socdaa maalintu bilowda ilaa haddana maalina kama baaqanin waa ku xirannahay dadka waxay isugu jiraan odayaal nabadoonno ah salaadiin dhallinyaro ganacsato dhammaan wax maqan male degmada jamaam xaafadad intii ku nooleed horumarka magaalada ka jira dhanka waxbarashada maxaad noogu sheegi kartaa horumarka waxaa ka jira hadda intaan xasuusto waxaa wax laga akhrinaya masaajidkan ku afar duruus toosa ka socoto kuwa habeenkaa laga galaa towxiid ee axaadiid inta hadda waxaa ka socda kitaab tafsiir qur-aan kariimka si fiicanaan ugu socdaa bulshadana si fiican ay uga faa'iidaysanaysaa waxaan u soo jeedinayaa dadka aan imaanayn oo fursaddan ka faa'iidaysanayn inay soo haleelaan kutubadaas macallinka wuxuu noo ballan qaaday saacad walbood qabsataan in cashirka uu idin gelayo toddoba saac ninkii rabo ninkii laba saac rabo ninkii bacdal cishi rabo xil alaal xilligii u baahantay inaan cashirka gelayno macallimiintaasay noo ballan qaadeen reer jamaama waxaa lagu tilmaamaa dad diineed iyagoo yaryare qur-aanka ay barteen markii magaalada aan ku wareegay dad caamo ah waa yaryihiin magaalada in lagu arko qof weliba in kutaabada dhagaysanayo waa ugu yaraan dad qur-aanka soo bartay waaye bal ka waran taariikhdiina dhankaasi ku aad wallaahi reer jamaamo dad ahludiin waaye balse waxay ku jiraan tartamada markii la qabto magaalooyinka ugu horreey oo ku guulaysta tartanka xagga qur-aanka madarasooyinka wax la soo koogi kara maaha oo waxbarashada ka socoto rag iyo dumar iyo ciyaalba inta u dhexayso boqolkiiba boqol
nabadoono badan ayaa tafsiirka qur-aanka kariimka dhegeysta baas ibraahim ayaa ka mid ah بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحب وترضى واس إبراهيم شريف بشير ومعي baas ibraahim ogaaska beesha ashraaf waxaa nooga warbixisaa tafsiirka goortuu idiin soo bilowday iyo hadda uu socda meesha idiin maraya iyo sida looga faa'iidaysto ما شاء الله تبارك الله تفسيرك وحو بالله مالين أحد أه تاريخنا أي تهي لحظة بشا لواتي سديد بشا لحد كن أفر بقول أفرتني لح ونادي قنته laba iyo tobanaad bisha laba iyo tobanaad labaatan iyo sagaal labada kun labaatan iyo afarta maalintaas ayuu bilowday tafsiirka wuxuuna ka bilowday masjidul nuur ee ku yaala degmada jamaame insha allahu tacaala wuxuuna ka bilowday tafsiirkaas qul acuudu birabinaasi uu ka bilowday maantana wuxuu marayaa wasamaa'i daat alburuuj uu marayaa aad baa loogu faa'iidaystay tafsiirkaas waxaan leenahay insha allahu tacaala mar labaad iyo mar saddexaad in insha allahu tacaala culummada rabbaaniyiinta ee xarakada shabaabta mujaahidiin inay noo soo diraan mar walbaba culummada noocan oo kale oo balaaqada leh oo gelinta wanaagsan aad iyo aad buu tafsiirka sheekha akhri u wanaagsan yahay kadhaadhicintiisana way wanaagsan tahay waa loo bogay waxaan dhihi karaa degmada jamaame afartan sanaan jira ee tafsiirna kan iguma horraynin ee ma arag weli tafsiir nin soomaaliya culummo u akhrinayo oo u dhigma tafsiirkan weli ma arkin maasha allah ee tafsiirka waa isasaar waaye fahamkiina macnaha sheekha aad buu wax noogu dhaadhiciyaa
تمشي بخطوات تسير خلفها جيدا إلى مجد سما نحو الفلك اسلك طريق المصطفى ما خاب من نبذ الهوى وطريق أحمد قد سلك تمشي بخطوات تسير خلفها جيلا إلى مجد سما نحو الفلك اسلك طريق المصطفى ما خاب من نبذ الهوى وطريق أحمد قد سلك نبذ الهوى وطريق أحمد
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan ku soo dhowaanay cabdimaalig muuse coldoon oo khadiib ka ah masjid ku yaala burco ayaa ugu digay dhallinyarada soomaaliyeed inay u dagaalamaan waxaan ahayn kitaabka allah wuxuu sheegay in dadka ay la gudboon tahay inaysan ka hoos dagaalamin shisheeye dana guracan oo ka hor imaanaya diinta islaamka waa inuu qofku isweydiiyaa maxaan ku dagaalamayaa maxaan u dhimanayaa ma shaydaan baan u dagaalamaya mise allah baan u dagaalamaya labadaa midun weeye naftaadu waa qaali kuwa mashaariicda kugu- ku soo qaatay yaani xaaba kaa dhigan naftaadu mashruuc maaha walaalayaal geyiga soomaaliyeed arliga soomaaliyeed dagaallaa ka socda waa inay isweydiiyaan dadkaa dagaalamaya qof kastaaba waa inuu isweydiiyaa maxaad ku dagaalamaysaa qof kasta oo maanta dagaal ku jira halkanaan kala hadlayaa farriintaydu ha gaadho qof kasta oo jooga jabha qitaaliya jooga aag dagaal jooga mid doonaya inuu muxuu ahaye ka qayb galo dagaalada waa inaad isweydiisaa maxaad u dagaalamaysaa yaad la dagaalamaysaa maxaad u dhimanaysaa haddii lagu dilo halkaad ku dambaynaysaa naftaadu waa qaali xaaba yaan lagaa dhigan qofku waxa weeye waa inuu noloshiisa oo dhan diin ku saleeyaa maxaad u dhimanaysaa yaad u dhimanaysaa waa inaad ogaataa ciddan ku wadataa ujeedkeedu waa maxay ma calan islaam hoostii baad ku dagaalamaysaa mise calan jaahiliyadeed baad hoostii ku dagaalamaysaa waa inaad isweydiisaa qofka xabadda ridayow qofka dagaalamayow maxaad u dagaalamaysaa yaan xaaba lagaa dhigan yaanay xaaba kaa dhigan dabadhilifku yaanay xaaba kaa dhigan kuwa gumaystaha u shaqeeya yaanay xaaba kaa dhigan kuwa lacagaha soo qaatay yaanay xaaba kaa dhigan kuwa jidka shaydaanka ku sugan yaanay xaaba kaa dhigan kuwa u nool dimuqraadiyad awgeed yaanay xaaba kaa dhigan kuwa mashaariicda kugu- ku soo qaatay yaanay xaaba kaa dhigan naftaadu mashruuc maaha dagaalku waa labo waa laba midun inaad ilaahay dartii u dagaalantid iyo inaad shayddaan dartii u dagaalantid iyo wax kasta oo la caabudo allah sokadii wax u dhexeeyaa ma jiraan meel saddexaad oo u dhexaysaa ma jiraan xaydha jecli beerka jecli ma jiro inaad lugna muslimiinta kula jirtid lugna gaalada kula jirtid ma soconayso waa inaad ogaataa labadaasunbaa loo dagaalamaya adduunka ama waxaa loo dagaalamaya allah dartii dadka dagaalamaya ama waxay u dagaalamayaan shaydaan dartii aladiina aamanuu yuqaatiluuna fii sabiili illaah والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي
dhegaystayaal guud ahaan intaa ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada tan iyo kulanti dambe wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي